المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيسين ما لكم تلبسون حلة البيسين زمجرية asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka diiradda jimcaha waa toddobaadkiiba mar aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan barnaamijka diiradda jimcaha waxaan toddobaadkan ku soo gudbinaynaa qalliimadaah lagu sameeyo isbitaallada iyo waxa ay uga dhigan yihiin bulshada ma caafimaad baa mase waa dhibaato waxaana nagala qayb galaya oo marti ku ah doctor qorax cabdulqaadir oo ka mid a dhakhaatiirta ah isbitaalka guud ee magaalada jilib ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha
هاديا للصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن
mar kale dhegaystayaal waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu inta aanan toos u abbaarin su-aalaha mowduuca waxaan barnaamijka ku daahfuraynaa warbixin mowduucan qusaysa waxaana inoo soo gudbinaya cabdifataax faarax diiriye soomaaliya ayaa ka mid ah waddamada ugu badan ee qaliimada caafimaad laga fuliyo taasay ugu wacan tahay waddanka oo ah dal dib u dhacay oo duulaano lagu soo qaaday dhanka kalena aanay jirin dowlad ilaalisa caafimaadka dhanka kalena ogaatayaa dhakhtar ah yaanse dhakhtar ahayn dad badan oo dhakhtarnimo sheegtay ayaa magaalooyin ay ugu horeyso muqdisho ku dhibaateeyey bukaano isugu jira qaybaha bulshada kuwaasoo qaarkood lagu eedeeyey inaysan jirin meel ay ka soo barteen xirfadda caafimaadka isbitaalada qaar ee waddanka ayaa keensaday dad ajaanib oo isugu jira dhakhaatiir saxa iyo kuwa aan dhakhaatiir ahayn oo farmashiistayaal ku ahaa waddankooda kuwaasoo markii halkan la keenay loo suureeyey dhakhaatiirta ugu sarraysa in badan oo ka mid a bulshada waxaa isbitaalada qaar loogala baxaa keliyaha waxaana ka mid ah isbitaalada ciidamada shisheeye sida kan xalane iyo kuwa atmis sida uu sheegayo cabdirasaaq fartaag oo ah aqoon-yahan u kuurgalay gaar ahaan waxa ka dhacaya xalane wax walba waxay u baahanta investigation waayo haddana aan kula hadlaan xalana waxaa ka socda ilmaha soomaaliyada lagu xoogaa ilmo soomaaliyeed aanan shan iyo toban sano gaarin arrintan conspiracy oo intaa soo maa ha la raadiyo saan ku ogaada i have my sources qaar waa lagu dilaa qaar beer waxaa lagala baxaa be- eh, eh, beerka ya isbitaalada qaar waxaa dadka qaliimada loogala beddeshaa diintooda maadaama aysan dhaqaale haysan iyadoo saddex sano ka hor aan isbitaalka jilib ku soo waraysanay nin soomaaliya oo isbitaal ku yaala kenya loogu soo bandhigay diinta kiristanka iskana diiday in qaliin lagu sameeyo balse uu allah u suurageliyey in qaliin lacag la'aan ah loogu sameeyo jilib sidoo kale askarta iyo dhakhaatiirta ugandha ayaa dhibaato u geystay dumar badan oo soomaaliya kadib markii iyagoo xanuunsanaya ay u geeyeen dhallinyaro la laylinayo oo jaamacado ku yaala yuganda ka soo baxay balse u baahan dad ay ku tababartaan haweenka qaarkood ayaa qaaday uur sharci darro ah kadib markii ay caafimaad u doonteen xeryaha ciidamada shisheeye dhanka kalena waxaa jirta isbitaalada dalka in badan oo ka mid ah inay naxariis darro kula dhaqmaan bulshada kuwaasoo qofkii oo xanuunsan ama badbaado u baahan kula gorgortama lacagta waa mahadsantahay cabdifataax markaana waxaan toos u gudagelaynaa barnaamijka doctor qorax ku soo dhowow warbaahinta islaamiga alfurqaan bismillahi raxmaan raxiim waa ku dhowaa idaacadda alfurqaan aad iyo aadan u mahadsantihiin booqashadaan ugu soo booqateen isbitaalka guud ee degmada jilib marka hore waxaad noo qeexdaa qalliin waa maxay qalliin bismi illaahi raxmaan raxiim allaahuma laa sahla ilaa maa jacaltahu sahla wa anta tajcal xasna idaa shita sahla qalliin ama waxaa loo yaqaano surgery waxay noqonaysaa was is a branch of medicine that treats injuries diseases deformities readjustment of organs and tissues often involving cutting into the body soomaali ahaan waxay noqonaysaa waa laan ka mid a daawooyinta laisdaaweeyo ama qayb ka mid a daawada taasoo lagu daaweeyo dhaawacyada cudurada qalooca ka dhasho dhibaatooyinka nooca hadiita joogta iyo qalo- qaloocyada ka dhasho in lagu saxo readjustment oo ah xibin meesheeda kasoo baxay in dib lagu fariisiyo iyo nodayaasheeda wuxuuna kullig leeyahay barnaamijkan asaga marbana uu haw- uu- uu saaraa diiradda in xibinta la dilaaciyo gudaha loo galo la hagaajiyo sidaan ognahay marka een, markii daawo la dhaho dadka waxaa kusoo dhaca in dadka daawo la siiyo kaniin cirbadaha usoo dhaca laakiin waxaan rabnaa dadkan u sheegno isdaaweyntu waa qalliin iyo daawasiin marka qofka haddii qalliin lagu daaweeyo macnaheedu daawadiisaasuu ku helayba tusaale ahaan xi- xibin baa la furay gudihii wax ku jira laga soo bixiyey daawada waaba intaasba aad baad u mahadsantaha digtore intaas kadib waxaad nooga warantaa taariikhda qalliinka iyo doorka taariikhdaas ay kaga jiraan dadka muslimiinta ah Ee, aad iyo aada u mahadsantaha Ee, taariikhda qalliinka waa mid macnaha gun ah taariikh ahaan macnaha waa mid fac weyn waaye Ee, waxaana la faahfaahiyaa oo aad iyo aada loo buunbuunshaa waxaa inay kasoo jeedaan gaalada iyo reer galbeedka laakiin xaqiiqadu waxay tahay cilmigan lagu daraasiyey qaritaanka iyo isu daaweyntiisaba wuxuu kasoo jeedaa muslimiinta gaaladana way ogyihiin waa in u nasab sheegtaanba laakiin way qariyaan markii iclaamka la joogo haddii marka aan xusno dadka ugu horreeya muslimiinta ahaa ninka la yidhaahda abulqaasim azahraawi reer yurubna ay u yaqaanaan albucasiis waa ninka ugu horreeyey ee qalliinka casriga ah bilaabay ninka asaga wuxuu ku dhashay qoduba yacni ardul andalus oo hadda gaalada ay u taqaano ee loo yaqaano hadda yacni spain portugal meel qaliimaha marka ninka uu furin jiray waxaa ka mid ah qalliinka indhaha cunaha waa shaqsiga ugu horreeyey ee sameeyey qalabka la isku qalo wuxuu kaloo sameeyey anal fiisha ama ah dilaacyada ku imaada duburka sida loola tacaamulo waa ninka u horreeyey ee sameeyey waa ninka u horreeyey oo ka howlgalay ama wax ka qabtay murgacashada iyo jabka murgacasho waxaa la dhahaa yani xibin inay meesha ka baxdo ama dislocation waa waa dhakhtarka u horreeyey oo bixiyey kaadahaysta dhagax ku jiro waa dhakhtarka u horreeyey oo caddeeyey inay ilmaha ku abuurmi karaan endometrial line ama meel ka baxsan meeshii caanka iyo ilmaha ay ku dhagaan waa dhakhtarka u horreeyey waa dhakhtarka u horreeyey ee sheegay ama laga soo gaaray inuu la xiro xidid dhiig baxayo waxaana loo yaqaanaa waa aabbaha qalliinkaaba loo yaqaanaa magacaasu ku caanbaxay wuxuuna sameeyey qanjirka loo yaqaana thyroid saaritaankiisa waa dhakhtarkii bilaabay midka labaad way badan yihiin ma soo koobi karo laakiin haddaan soo qaato oo kale ee, ninka la yidhaha camaar ibnu cali oo loo yaqaana al musili oo ku dhashay ee, waddanka ciraaq khaasatan musil qarnigii labiyo tobana ee kow iyo tobanaad waa dhakhtarka asna u horreeyey oo ka howlgalay indhaha waa dhakhtarka u horreeyey ee caad ka fiiqay indhaha asagoo isticmaalaya weliba saliingo qalab badan oo aysan jirin Ee, ninka ku xiga waa ninka caanka ahaa oo soomaalida weba taqaana ninkan ibnu nafiis waa dhakhtarka ku takhasusay anatomic and physiology oo ah xibinta meeshay ku taalla iyo qaabkay u egtahay iyo siday u shaqayso waana dhakhtarka u horreeyay oo qoray book anatomy and physiology ka diyaarshay oo weyn oo caan ah qaab dhismeedka jirka wuxuuna isticmaali jiray xayawaanada siduu u qeexo haykalka jismiga ama qaab dhismeedka jirka marka way badan yihiin ma soo koobi karno waa tahay qalliinada ma hal nuuc baa mase qaybo ayay u kala baxaan ee aad iyo aada u mahadsan tahay qaliimada way kala baxaan qaliimada waxaa loo kala saaraa ma soo koobina anagoo macnaha kooxeynayna ama koox koox u kala xi- iskugu xirayna kuwa loo fiirinayo waqtiga oo u kala baxa elective oo ah elective markaan ku leeyahay macnada waxaa waaye dhibaato qofka kuma hayso laakiin qofkan wuxuu dalbanayaa in loo qabto shaqadan xilli looma qabanaya marka dhibaatana kuma hayso hadda qaliimada noocaas waxaa ka mid a sheelada ama kamakaas qofka dhib ku haynin burooyinka iyo wixii lamid a aan qofka dhib ku haynin laakiin qurux ahaan ama caafimaadka dib inay dhib oga geyso looga baqayo waxaa jira kuwo loo yaqaana somo elective oo ah waxay u dhow yihiin kuwan laakiin waxaa laga yaabaa in xilli loo qabto loo saddex bilood kadib hal bil kadib yacni deg deg ma aha kuwana waa emergency sida xidid go-ay hooyo cunuga ku haray ama ku gudban sida wax loo yaqaano appendicitis ama qabsinka waa deg deg waaye macnaha strangulated hania oo ah sheelada oo- oo margata haddana way badan yihiin lama soo koobi karo haddii tusaale aan ka bixiyo marka c s oo kaleeto waxaan idhaa ama cesarian section waa qalin emergency ah asagana waxaa loo kala saaraa laba nooc waxaa mid la yidhaahda funish tail incision oo ay tahay in si gudban xudunta hoosteeda loo jeexo midna waxaa loo yaqaanaa subumbilical midline incision asna waa si joog ah in loo jeexo qaliinada marka loo yaqaano cesarean section dadka soomaaliyeed yacni waxay ka qabaan khoof badan marka waxaana dhacda mararka qaarkood inay hooyooyin u dhinteen ama ilmo u dhintay intii liis haystay ama laisku qancinayay oo dhacday marka qaliinkan waxa horta loo doorto waxa ugu weyn waa laba xilli waa ama laba si waa dhibaato ka imaada xagga hooyada iyo dhibaato ka imaada xagga cunuga dhibaatada xagga hooyada ka imaan karta waxay noqon kartaa hooyada miskaheeda waa yaryihiin cunuga ma mari karo waa la xaqiijiyey saas la-adligeeda qalitaan waa lama huraan waxaa kaloo dhacda hooyada wadnahay la-dahay ama beerka heart failure waa lama huraan waxaa kaloo dhici karta hooyada inay cuduradan loo yaqaano eclampsia oo qalalka uu kusoo booday xilligaasna ay gashay waa la- marka xaaladaha noocaasa hooyada darteed baa loo seen weyna badan yihiin marna waxaa dhacdo xagga cunuga in loo fiirsho oo ah cunuga waa cunugu weyn shan kiilo way dhacdaa waxaa dhacda mararka qaarkood cunugu madaxa weyn waxaa dhacda cunug gudban ama gudbana u eka ah macnaha oo yacni dandadban waa badan yihiin ayagana waxaa kaloo dhacda cunuga inuuba uu ku dhiban yahay minka gudihiisa uu dhimasho u dhow yahay saas la-adligeeda hooyadaasi waxaa loo jeexaya waxay tahay in cunugaasi loo badbaadsho ma aha hooyada inay xanuunsan tahay wayna dhali kartaa laakiin cunugaa deg deg u baahan wadna garaacisi baa sii saraanay- loo- sii yaraanaya waa la ogyahay haddaan la qalina meydii dhalaysaa marka ayadoo loo fiirinaya xagga cunuga ayaa lagu sameeyaa si guud marka maadaama labadaas xaalad ay jiraan waxaa ummadda rabnaa inaan ka wacyigelino qalitaanka hadduu ka imaado xagga cunuga ama xagga hooyadaba in la fududeeyo dhibna aan loo arkin wax dhibaata ana ma keeno meesha anoo ku darsanaya waxaan rabnaa inaan u sheegno hooyooyinka inay dhali karaan haddii la qalo oo caadi tahay oo noloshooda wax badan iska bedelaynin hadday sababta meesha ka baxdo loo qalayo waxaan ku guda jirnaa weli ee, noocyada uu u kala baxo qalnimada mid waxaa loo yaqaanaa iyadoo loo fiirin ujeedooyinka ujeedooyinka waxaan ku leexqanaa exploratory oo ah yacni in qofka la furo lasoo ogaado xaaladda xibinta midna waa therapeutic midna waa curative midna waa plastic oo ah intaan waa mid qurxina iyo mid isdaaweyna waa intaas waxaa kaloo loo sii kala qaybiyaa nooca uu noqonayo qalliinka asaga ah sida resection oo ay tahay ablation repair grafting transplant iyo implantation intaba waa noocyada resection oo laga wado xibintoo dhan in meesha laga saaro repair in dayactir lagu sameeyo xibin dhaawac gaari ama dilaac grafting waxa waaye in la daboolo maqaar lagu sameeyo xibin ama jirkaaga ha laga soo qaado ama qofka ha laga soo qaado sida maqaarada u badan in la saaro meeshii go-need transplantin waxa waaye in xibin xibin lagu tallaalo tusaalahan kili qof laga soo bixiyey in lagu geliyo ama kilidaada qof loo geliyo transplant waa hagaag qalliimadu ma takhasusaad ayay leeyihiin oo ma jiraa dhakhtar samayn kara dhammaan qalliimadaas ee aada iyo aada u mahadsantahay yacni qalliinka in lagu takhasuso bimacnaa waxaan ka wadaa markii si guud loo wada ogaado oo lasoo koobo inuu qofka meel qaasa haddana xoogga sii saaro ma leeyahay haa waa leeyahay waxaa la helaa cardiac surgery qolo ku takhasustay qalliinka wadnaha thoracic surgery qolo ku takhasustay sambabada neurology qolo ku takhasustay barashada neerfaha e n t qolo ku takhasustay cunaha sanka iyo dhagaha qalliinkooda Eh, neurosurgery qolo naafiska bes ku takhasustay qalliinkooda orthopedics qolo ku takhasustay lafaha dayactirkooda iyo shubitaankooda iyo kabitaankooda waa jiraan qolo waxaa kaloo jira ayadana abdominal surgery ah oo barato ku takhasustay qalitaanka uurku jirta iyo qolo ku takhasustay xididada qalitaankooda waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka diiradda ayaan ku guda jirnaa oo aan maanta ku eegayno qalliimada doctor isbitaalka guud ee magaalada jilimu lagu sameeya qalliimadaas maadaama aad sharxaad naga siisay Eh, waa su-aal aada iyo aada muhiim u ah Een, qaliimaha hadda isbitaalka gudaha intaan usoo gelin si guud isbitaalka guud ee degmada jilib qaliimaha uu fuliyo waxaan u kala qaadaynaa hadba meesha laga howlgalaya jirka haddii aan ku bilaabo superficial surgeries oo ah oogada sare qaliimaha lagu sameeyo sida burooyinka ama layboomadoo kale uu fuliyaa Eh, abdominal ama uur ku jirta wuxuu fuliyaa waxaa loo yaqaano exploratory laboratomy oo ah in la furo qofka uur ku jirta si loo ogaado dhaawacan dhibka iyo xaddiga iyo intuu u gaarsiisan yahay shakigiisa looga saaro ama xibnaha go-an lasoo ogaado wuxuu kaloo fuliyaa markii abdominalka laga hadlayo ama uur ku jirta appendectomy qabsinkoo kaleeto qabsin markaan leenahay waa carab ka baxo sii kamka hoostiisa waana emergency surgeries-kaasi Ee, wuxuu kaloo istaalku fuliyaa qaliinka waxaa loo kala saaraan dhan elective iyo emergencies mid la dib dhigan karo iyo mid aan la dib dhigan karin degdeg ah labada wuu fuliyaa marka noociisana waxaa kamid ah haniaska kaleeto sida hania waxaan leenahay waa xibin ka soo baxdo meel ay ku jirtay muruqi kasoo dhexbaxdo maqaar kasoo gashay labadooda nooc mid soo degtay iyo midaan deginba wuu fuliyaa hadday tahay mid emergency-ga midda soo gashay macnaha xudunta hoosteeda iyo midda soo gashay waraqdaba warqaha wuxuu kaloo ist- ee, isbitaalka hadda fuliya qalimo fuliya waxaa kamid ah urological surgery oo ah kaadin mareenka wax- meelaha wax la qoseeyo qalim- qalimaha qoseeya sida kaadi haysta dhagaxa ku jiro xaniiyaha ilmaha yararka oo aan soo degin in la soo dejiyo wuxuu kaloo fuliyaa hydrosil ama sheelo biyo soo gelaayo xaniiyaha ama galkiisa Ee, wuxuu kaloo fuliyaa waxaa loo yaqaano farisectomy oo ah yani xididada xaniyaha labada xani korkooda ku samaysmo oo isku duumo oo dhalma la-aan keeno wuu fuliyaa istaalka qalitaankaasi wuxuu kaloo istaalku fuliyaa prosectomy oo ah qanjirka prostetada ama dakarka salkiisa ku yaala oo ragga markii da-da weynaato kaadi la-aanta kaadida ka yareeyo dhibaatada ku hay waa la bixiya kaasna wuxuu kaloo istaalku fuliyaa qismo wuxuu kaloo procto- oo proctology oo ah rectumka iyo dhibaatada ku dhacdo wuu xaliyaa sida qaliinu ku sameeya waxaa kamid ah hemorrhoidka baabasiirka oo kaleeto waa la qalaa anal fisharka dilaaca ku imaado duburka waa la qalaa ama waa la hagaajiyaa fiishaaska ama fistula soomaalida fistula ay dhahdaa duleelada ka samaysma agagaarka duburka isbitaalka wuu ka howlgalaa perianal abscess een, baxdimo waaweyn oo ku samaysma agagaarka ayadana duburka ayadana wuu ka howlgalaa wuuna qalaa qismiga markaan kasoo gudbo eh, proctology qismiga ku xiga wuxuu noqonayaa obs and gain surgeries istaalku wuxuu fuliyaa qalimada ku saabsan hooyada uur kale iyo midaan uur lahaynba waxaa kamid ah hooyada uur kale wuxuu u fuliyaa qaliimka loo yaqaano cs ka hadday tahay elective iyo hadday tahay emergency-ba Een, wuxuu kaloo fuliyaa qaliinka loo yaqaano eh, wuxuu bixiya burooyinka loo yaqaano fibroidka ama myomas kuwa ayaga ah wuu bixiya oo oo weliba keena dhalmo la-aanta wuxuu kaloo istaalku fuliyaa qaliinka loo yaqaano hysterectomy oo ah makaankao dhan in la saaro maadaama hadday sabab keento wuu bixin karaa macnaha qaliimaha ku saabsan eh, geynka weli waxaa kamid ah patholysis burooyin ka soo baxa farjiga dumarka Een, haddaan is uga gudubno isbitaalka orthopedics qaybta lafaha wuxuu ka howlgalaa qaliimuu ku sameeya qaliinka kuwa fudud kuwa fudud iyo kuwa culusba ayagoo usii kala baxaya kuwa furan iyo kuwa xiranba isbitaalka uu ka howlgalaa Ee, maadaama markaan ku leeyahay macnaha midka culus waxaan ka wadaa qaritaan baa la sameynaya xibintiyaa la tegaya lafiyaa lasoo bixinaya kadib baa laga howlgelaya Ee, wuxuu kaloo sameeya istaalka amputation hadday xibinta ay noqoto xibin dhimatay waa la bixiya ayadana waa tahay dhegaystayaal markaana waxaan idin soo gudbaynaynaa qaar ka mid ah bukaanno qalliin loogu sameeyey isbitaalka iyo dad horey isbitaalka loogu qalay oo rag iyo dumarba isugu jira Een, marka hore magacaa walaal maxamed xasan cali maxamed meeqasan ayaa jirtaa labaatan iyo lix sano maxamed een, isbitaalka halkeed uga timid waxaan ka soo aaday gobolka baay Een, maxaad u timid sababta u imaada waxaa weeyaan xanuun i hayay muddo toddoba sano i hayay aan maaragtay la xanuunsanaa baan la soo aaday een, ee, isbitaalka weyn ee jirib xanuunkaas wuxuu ahaa ee, baawasiir buu ahaa dhib badan buu igu hayay waxaan dareemayay maaragtay marmar saxrad marka igu adkaato dhiig baa iga imaan jiray marmar ma garanaysaa dee socod iyo daal maaragtay oo nin maanta dhan soconaya camal waa daalay maaragtay waxyaabo badan tabarta naftarkeeda waa iska yar maaragtay tan kale ragnimada naftarkeeda waa iska liitaa ma garanaysaa dee waxyaabo badan baa igu hay dhibba alxamdulilah waxaan maaragtay ilaah subxana wataala soo waafajiyey inaan inaan soo aado isbitaalkii waxaan la kulmay dhakhtarka yacni isbitaalkaan la kulmay kulankiina maxaa xiga kolley wuu arkay wuxuu dhahay inay u baahan tahay qaliin way u wareysay kadib wuu arkay wuxuu markaa de u baahday maaragtay inuu maaragtay oo qaliin loo sameeyo qaliin in lagu sameeyo uu maaragtay maaragtay kadib uu sheegay kadib hadda qaliinkii baa maaragtay dee aan maaragtay aan soo doontay marka maanta qaliinkii baan galay alxamdulilah waan lii qalay hadda maasha allah waan kasoo baxay qaliinkii aad iyo aad alxamdulilah hadda caafimaad baa dareemahaya insha allah wixii daawaan waa ii socdaan insha allah marka dee waa kaasoo ilaahay ku mahadsan hadda waan roonay alxamdulilah isbitaalka maxaa usoo jeedinaysaa waxaan leeyahay de maasha allah ilaahay khayraasi waa ii dadaaleen qaliin baa ii geliyeen alxamdulilah si fiican baa lii soo dhaweeyey alxamdulilah ilaahay ku mahadsan marta dhakhaatiirta dhammaan maarta si fiican baa liila maamilay insha allah waxa weyn waxaan rajeynaya insha allah in ilaahay subxana watacaala howlaha kala sugaya in ilaahay u fududeeya insha allah aan rajeynaya insha allah adeer adigana magacaaga iyo halkaad isbitaalka uga timid magacii waa xulbaara maxamed aadan marka anigoo ah reer kismaayo lix iyo toban sano kismaayo deganaay maxaad ka cabanaysaa oo aad u timid isbitaalka bil haddaan xanuunsado anfaayan fiicanahay bisha labaadna xanuunsanaa marba meelaa laga haya lileeyahay ana ku caafimaadi waay alxamdulilaahi waxaan u malaynaa haddii ilaahay baan hanaga dhooro kun iyo shan boqol ama laba kun isbitaalkaas oona liga daaweynaya waa qabaa intii hadda aan deganahay bilaan roonaana marka hal bilyaan faaynaa bisha kale jilbaha inta meel kasma xogo isbitaalaha waa tegey maga alxamdu rabbilcaalamiin haddii magaa xanuunka iskii daro inta aan amaadine jili baan amaaday marka waa lii soo dhaweey qaliinaa liigu suubi waa ku caafimaaday toban markaa ii ahayd arbadda inay liiga joojiyaa kariin liisiiya karinkan toban magi ahayd waaba caafimaaday meel dhaawac ah la waaye ilaahay baa mahadle alxamdulilah fahmadaro kale iyadana aan ku soo noqday markana iska caafimaaday oo wixii jilib liiga daaweyn jiray oona aan ku caafimaadaynan alxamdulilah haddeen amaaday haddana daawaa lii qoray jilib waa joogi jiray lix iyo toban sana waaga siyaad barre aan deganaay faanoolana waa u shaqeeyey g s b oo dadka qaar mareerey asigana waa u shaqeeyey motoreysna waa ahay bariiskana waa waraaban jiray faanoolo dadka bariiska waraabay isbitaalha aan ahay isbitaal oo nooca ma jiri jirin ma jiri jirin ma jiri jirin jilib waagii siyaad barre hal farmashi aa jiri jirtay oo alxamdulilaahi oo daawo usun laga qaadi laakiin aniga labaatan jir baan iska hayo iska fiicnaay marka aniga ma arkan mana isoo marin waad helaysaan isma laheen daawo noocan ah oo saan lagugu soo dhaweey oo cirbadaha inta kusoo waryaa meesha magaciisi meesha ku xanuunta noo sheeg meesha ku xanuunta noo sheeg marba liigu celinaa oo cirbadihii labada gacanood liigu duraha oo emergency aan ku caafimaaday waa helaysaa ma leheen tii allah ku helay antii daawadaas la daaweysana ilaahay aan qariya duunya hab u shafeece wixii cadaawadan allah naga qabta ilaa waxaad ogaanayseen idin sheegaa nin oday hor toddobaatan jir ahaan ahay adiga xagga daawo waa ka waayni cirbadaha dadkan kasoo taga sidee ugu socdaa sidii waa kabaabii le waay waa kabaabii haluun baabiye camal le waay marka inan soo aadaa inta walaayada islaamiga waana bartay waana lii soo dhaweeyey daawada tayada alle oo aniga waxaana tiray an lehay isku markii waa istaagay oon joogsaday oo baaba'day koob iyo toban beri caadi daawadii waaba liiga celi toban beri daawadii waaba liiga celiba qaliinka halkee lagaaga sameeyey qaliinka waxaa liiga sameeyey wareeqda iyo raayaha dhexdooda caloosha meesha ah liiga sameeyey madhacariyaa bannaanka amaaday oo maqaarka kore reebay doctoorka kolba waa joogaa oo i qalay asagana waa joogaa oo iska fuurtay baxdii oo markaa aan eedaamayo kaadaba lagu celin tegay oo marmarba ay reemaysa hadda ka waran xaalkaaga haddi wixii oo dhan waa caafimaad haddaan noolahay isbitaalkayga kan lee waay ilaahay ha noo siyaadiye ilaahay ha noo baraarujiye wixii shaydaan iyo cadowgeela allah naga reebay waddada islaamkana allah na qaasay islaam dhabta allah iyo jeclaanta allah ilaahay hana siiye adigana magacaa muuse ibraahim iilo muuse halkee uga timid isbitaalka mareeri Een, maxaad u timid isbitaalka oo aad ka cabanaysaa Eh, dibka waxaa waaye kaadada waaye kaada waxaa kor dhacay waa iga dhigti kaada oo dhigti kaada markii iga dhigti kadib isbitaalka la isheeni mareeri mareeri markii la isheeni kombyuutar la isaari baaritaan kale waa la ii diray kaada iyo kaada iyo maaragtaa dhiigga la- loo qaadi kadibna ani walaata taga magaa iskan kale kombyuutarki kombyuutarka la isaari markii la isaari kombyuutarki meesha saaray qalniin Ah, qalniin waa la dhahay maxaa la qadaa ani qanjar qanjarka waa weynaaday wax kale anfacay ma leh qalitaan le waa la dhahay Een, kadib maxaa dhacay kadibna waxaa dhahay qalitaanka la iga sameeyey qalitaankii aa la igu sameeyey waxaa la iga soo bixi laba haba qanjar ah oo waweyn ah aa la igu soo bixi kaadaduna waa ii furintay kaadaduna waa ii furintay dadkina waxaan- waa- dadkina ma in sheegay ninkii oo cudurkaas amal haayo qanjar iyo waxaas isbitaalka weyn ha imaado waa laga samayn karaa taas aniga waa laiga sameeyey nabadgeli wadaada haddana may raba in la ii fasaho Ay, waan ka raysaday tuubada waa laga bixiyey dhib ana qabo male kaalina waa ii furintay walaal magacaa magacayga waa macaaisha waxaa nagu maqaalaa in hadda ka hor qaliin lagugu sameeyey mar aad timid isbitaalka ma jirtaa haa qalin ayaa lagu subiyey markay taariikhda ahayd laatiin labada bishii sagaalaad laba kun laatiin saddexdii qaliinka ka hor ma jirta een, in lacag lagu weydiiyey inaad keento isbitaalka anigoo xanuunsan ayaa la keenay kadibna damiin ayaa la weydiiyey saxiixa waa la iqalay markii la iqalay kadibna wax oo qarashna laguma xojeynin qarashkana muddo kadib ayaan bixinay qalinka kahor wax lacag oo la weydiiyey mala waa un la iqalay saxiixa bis ayaa la weydiiyey isbitaalkana waa isbitaal bulshadu adeegayo Een, qaliin lagugu sameeyo makaas ayaa kuugu horeeyey qalin kale ayaa jiray oo hore laba kun labaatan iyo koogii bishii labaad taariikh toddobo isbitaalku waa isbitaal ummadda soomaalida u adeegayo lacagna waxna kuma xojeynayo waana isbitaal oo ummadda dhan u shaqeynayo oo caafimaadkoodana horumarinaya dhaqaalaha ka hor maala cabdulaahi aadan maxamed waay may kukooyay bakoola kukooy bakoola kukooy madnuu ajiisa meelan kukooy ajiis iyo dhibaato oo bulsho ay haysadaan kooy mayba kaada haysa mayba waa shidiinka jari kaada iyo dhegnaasi amiin ige kaada iyo lahoysiyaasi wayba dhibaatadaas darsateyti mayba waa meel badan isbitaalo badan ha seedi marka dambi mayba waa daawi iyo walbadan ha ku raadi ha ku waayo madan ha ka daali jiribaa layin amaanay marka dambi jiribta hadii layin amaanay jiribta tana fatahaadii walaayba jareen jiridka hirnaayeen jidkii furma ogaa dheeray ilaa jidkii furmaay isku dhib qabay muddada tomilan bilood amale jirnaay marka dambe insha allah wadankii boona seeday jiribtii bu furantay jiribtaa seeday isbitaalka la qaabali kolley baaritaanshi i baari mari ilaa mayb waa kumbiyutari mari kadib mayli ii sheegay intii maanaha dhigaha kaad hayst inkajar sifay lalahan indhoay safarana geli mayb waa nambara lana sii mayb waa meelun maraanilin in sheegay madikood waardiyaha ku dhiini waardiyaalkii markuu ilti ilku garaay oo nahayb mayb waa nin sheegay booniha goosni nambar kow nambar lama maskaad gidoo lama nambar shee fiirsade marka dambi ilaahay ka darshay kolka doctoorka lin infasay lama nambar jee ka galne baaritaan aa usuna niin diri baaritaan ka midin niin diri kubaad iyo kumbiitari niin diri walay lahani arag kubaad dehtan niin la koyni daawi in qori iniyoona shiid iyo jar yaa in sheegi macnaha kombyuterkii dhinihii kalena walijiraan gab yaa in sheega marka dambe daawi sii daawadan ha dhammaysoy haddii burburo amba dhammaado amba faylahaada jidka horangaada yari haddii oo ha ku noogto hajawaay hanagoya yari markii dambe hanagadi ilaahayga darshi hoobana kooy baaritaanka lahatan liisuubi ilaa maybwaasidiya oo kalahatan dhiigii iyo maal kombyuterkii dhinihaasa loo baari marka dambe insha allahu geedagii waa shiidagya kii jar shiidagya lakoo gale insha allahu bulshada kale hooga yar isku faylayn markuu shiidana ka haysad ogaa leer marka dam insha allah hogalintii baaritaankii may waa yalla oo sahi hooliqalinka la gal hooliqalinka ciidan koobsadaay marka dam may yareenaa walaas walhatuwiino uleesa ma jaraan bal hataa adoonayna sheekaysadaas insha allahu baa inii ka guulaysano waan habiino fadaanama walaadataada laka suuhiyaayo uleese hore faada hoo la sharguurayo maybaa laska shal wareerow ma jaraan saadan hatina ma badan dageegyaalku baa dihka ku saaran haddii ilaahay biniyi guulay ogaa leeri marka dam dadkan iyo saaxiibada ilija jarna iyo hataa reerkay ilijari maybaa banaanka fadheeda leeri wala galni walyarka bacda markun ilaahay gadarshi hoolya galan hoolyadi galan markun insheekayan aha gedagi godsheeg galna fadahayna aha hatagu kulu dhownaay ogaa yaran haya waaye insha allah lisin fuday ogaari marka dambo yarka baad usoo lahabi yaa gaantay laayin saare isla marka u kala toli may leerayihin hee una manafansinidi haa haa amo maskaada isla nambar dirsada korta ayaa leeri haa nambarka dirsada kor kaw mobilka kaw nambarka dirsa hee dadki saaxiibada banaanka roogan aad leyn weerdho leer dadkaan weerdhidi marka dambe insha allah way ogayin kooyan ilaahay fadijay sifaylali in daawey caafimaad ilaahay isi uma mayb waa raggii oo dhagaatirtii meeli roogan eeda ingaabilan ada ilaa galabti daawiya lisyaay hamiin hoobana barayraabaan madun dhagaaga leer soo darararkin bilaawe ogale ditora ahin kooy hamiin geli gali geelamaadu mayb waa dararar in bilaawe soodkana madaas bilaawe alxamdulilah ti reerkee roog mayb waa isku newdgaba faylaha meeli fadoo mare xanuunkana sheegadaayna sidi maalmooda walka teetar lay iyo jaran madigtartarkale oo siibay ku hor ma arag i kureedba madii korolabaaba argay madii yaayinka dambayd kateetarka bolle oo siibi muskilaan gali maalin yaada ayati karatititi oo may wakaaday dhibaasi maalintaasa dhibki inka dambeeyey maasha allah alxamdulilah ilaahay ka maasan aamina axmed cali buraha dhabarkiiga daala liga qale xanuun oo saa-id igu haysa maasha allah waanu uma seexin karin haddanoo fiican alxamdulilah si wanaagsanaa liigu soo dhaweeyey haddana way iga qaleen maasha allah waana fiican alxamdulilah daawadii qaliinka iyo waxyaabaha dhan waxba ligama qaadan caadi iyo daabeeyeen waa tahay doctoor qofka qalliinka lagu sameeya ma waxaa jira tilmaamo iyo wacyigelin oo u baahan yahay ama hab ay tahay in la marsiiyo waa jiraan waxyaala waxaa jiro loo baahan yahay oo qalitaanka si guud oo la xiriiro ayadoo la waqtiyeynayo waxaa jira waxa loo yaqaano preoperative care daryeel la siinayo qaliinka ka hor waxaa ka mid a qofka inuusan cunto cunin in la dejiyo oo qofka loosii sheego hadday dhiigkaro ama vital signs abnormality ama haddii calaamadaha nolosha ay ka jiraan qalad in la saxo dhiiggiisii in la diyaarsho lagu shubi lahaa kuwaas way badan yihiin laakiin waxaa loo yaqaana preoperative care waxaa jirta wax loo yaqaano intraoperative care oo ah qalitaanka gudihiisa daryeel la siinayo waxaa ka mid ah pressureka oo mar walba la ilaaliyo calaamadaha nolosha ama vital signs oo lagu hayo normal ama caadi laga dhigo waxaa kaloo jex loo yaqaano post operative care oo ay tahay markii la qalo kadib daryeelku u baahan yahay taasna waxay noqonaysaa qofka markii la qalo in lala socdo si joogtaa dhakhtarka uusan ka tegin uu vital sinskiisii kaadidiisii saxaradiisii mindhicirihii inay shaqeeyeen neefsigiisii goormuu wax cunaa boogtiisii dhayitaankeedii howlahaasoo dhan waxaa loo yaqaana post operative care marka meeshaan waxaan rabaa inaan baraarujiyo dad waxaa jiro dadka markay qalaan iskaga tegaya oo u qaba inay shaqadooda tahay qalitaan bes laakiin waxay tahay qalitaanka kadib sh- daryeel laga rabaa jiro oo hadda aan soo sheegay marka ha la dadaalo waxaa ka mid ah yacni qofka haddii la qaloo kaleeto waxaa la rabaa inaad galoofiska siibtid midada ku tuurta sariirta kor iska tegta ma ahane waa inaad fiirisid maxaa kusoo kordhay qofkaani kadib maxaa qalin kadib ma dhibaataa soo dha soo baxday kaadidiisa keliyihii ma shaqaynayaan wixii loo qalay ma ka raystay boogtiisii daawadiisii nadaamintiisii ka warqabkiisii macnaha qeybtan waa qeyb daryeela oo muhiima oo la rabo in laga warqabo waayo mana ahan in qofka la dilaacsho bis laga tago waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku dhownahay doctore marka qalliin la sameynayo waxaan ognahay dadka in la suuxiyo qof walba miyaa u baahan in la suuxiyo midda kale suuxintuse ma halbaa mase waa dhowr nooc aada iyo aada umahadsan tahay horta qaliinka wuxuu soo maray maraaxil badan waxaan ka wada cafwan ee suuxinta suuxinta marka waxaa loo kala saaraa general oo ah mid guud oo qofka neerfihiisoo dhan la bixinayo iyo mid loo kala ah oo ah xibintaas la beegsanaya ama wax laga qabto in ayada neerfaha laga qaado marka wuxuu soo maray heerar ah in uu soo maray xilli qofkii la xirxiri jiray xarigti lagu xirxiro lagu sameyn jiray qalitaanka taasna ay ku keeni jirtay isagoo qaylinaya lagu sameyn jiray taasna loo yaqaano traumatic shock ama qofka inuu uu shoog gala ama uu koomo gala ama uu miyir ka tago xanuunka dartiisa kadib waxay soo socotay soo socotay soo socotay hadda waxay maraysaa in xibinta qofka laftigeeda laga dilo neerfaha ama maahane qofkao dhan ba la wada bixiyo kadib qalliinkana qalliinkay ku xirantaha marka marba loo baahan yahay taariikh ahaan marka islaamka ka warrama isagana ku leeyahay magacyo waaweyn oo la yaqaano xagga suuxitaanka nacam maxamed ibnu zakariya alraazi waa dhakhtarkii u horreeyey oo keenay suuxinta laga qaadanaya sanka ama jiiditaanka ah waana qarnigii tobanaad u ahaa inhalation anesthesia oo loo yaqaano yacni qofka inuu sanka ka qaato iyadoo qiiqa ama iyadoo buufin ah kadibna qofka uu suuxayo aad iyo aad mahadsantihiin waa hagaag doctor qarax cabdulqaadir ugu dambeyntii maxaa talooyin ah oo aad siinaysaa bulshada ku dhegeysanaysa waa su-aal aada iyo aada muhiim u ah qalimaha hadda isbitaalka bulshadana waa inay ogaataa yacni daawo markii la dhaho waa qalid iyo qaadasho qaadashada bis ma ah daawada marka qaliinkana waa qayb ka mid ah marka waxaan rabaa in ummadda muslimiinta ah wilaayaadka ku nool iyo khayr alwilaayaadba hadday awoodi karaan inay ka faa'iidaystaan isbitaalkan loo keenay wilaayaadka dhexdiisa oo haddana fuliyo qaliimo raqiis ah ay fulinayaan dhakhaatiir xirfad dhammaystiran u leh safarna aan loo gelayn labaatan iyo afar saacna diyaar oo xilli kasta qofka uu dhaho halla iqalo diyaar u ah marka waxaan leeyahay fursaddaas laga faa'idaysa ilahina loogu shukriyo dhegaystayaal guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta ah ayaynu kaga hadalnay qaliimada waxaana marti ku ahaa oo aan u mahad celinaynaa doctor qorax cabdulqaadir tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkana mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البايسين ما لكم تلبسون حلة البايسين زمجين نحن قوم الوقود نحن روح الشهيد حلمنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها